wasiire ka tirsan dowlad goboleedka galmudug agaasimayaal xubno ka mida maamulka caasimada galmudug ayaa ka qaybgalay xaflad qalinjibin oo si weyn loosoo agaasimay taasoo lagu qabatay magaalada dhusmare xafladda ayaa lagu maamuusa arday wax ka baratay balasma professional technical training center farcida galmudug ardayda qalinjibis ayaa isugu jiray kuwo bartay barashada luuqadda dadka maqalkala iyo gabdho bartay takhasuska xirfadaha qurxinta haweenka barnaamijyadan iyo xirfadeed ayaa si gaara u taageeraya dadka baayagaarka qabiiya haweenka iyo si loogu uga qayb qaataan horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha horumarinta bulshada reer galmudug gaar ahaan usmareeb xaafilada ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay ganacsatada iyo sidoo kale maamulka jaamacadda balaasma faraceeda galmudug waalidiin iyo arday akhbaratay xirfadaha kala gedisan ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay mid kamid ah macalimiinta dadka maqalka lah kaasoo sheegay inuu ka shaqaynayo sidii loo mari lahay ardayda maqalka lah inay waxbartaan loogana shaqay lahay
ani magacayga waxaa layidhahdaa muuse xasan axmed waxba ma maqlo haba yaratee waxaa ahay ninka aasaasay iskuullada ay wax ku bartaan ardayda maqalka la ee soomaaliyeed waxaan hadda waxaan hadda gacanta ku hayaa kun iyo toddoba boqol oo arday oo maqala oo intay yuniform qaataan goobaha waxbarashada aada say soomaaliya xornimo u qaadatay maba jiro arday maqala intuu yuniform qaatay iskool aaday hadda lee u horeyso muqdisho lix boqol oo arday aada joogto wuxuu ku guulaysanay inaan u helno xuquuq waxbarasho oo fri ah oo lacag la-aan ah diiniyan wamaadiyan wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare iyo wasaaradda diinta iyaa u qabta nimcadaas aan xagga kasoo ku soo guulaysanay ayaan rabnaa inaan dhusa marrab keenno waxaa jira hay-adda naafada qaranka waxaa jira waxaa layihahda hindisa sharciyeedka hay-adda naafada qaranka sanadkii hore maamulaha jaamacadda balaad farcida galmudug axmed muxidiin hiraab ayaa sheegay in juhdi badan ay geliyeen sidai dadka deegaanka u lahayeen xirfado u gaar ah oo ay ku hormari karaan noloshooda farxad weynay noo tahay caawa inaan soo bandhigno arday baratay sign languageka iyo saylonka taasoo xirfad dadku hadda blasman professional waxay ka shaqaynaysa skilling developmenting in dadka xirfadda la baro waxyar haddaan ku hormaro sign languageka waxaan ku bixinay juhdi oo ah in maclimadda agteeda taagan iyo ustaad muuse keyr allaasi ee macalinka guud ahaa inaan xamarka keennay si ay u tababaraan labaiyo labaatan macallin si ay labaiyo labaatankaas ka mid a u baraan ardayda baahiyaha gaarka qabta ee galmudug joogta khaasatan dhuusamareeb joogta si ay wax ugu baraan xafdisama saladaadan saweyne gudoomiye ku-xigeenka maamulka caasimada galmudug iyo calibashiir agaasimaha guushaalada waxbarashada galmudug ayaa ardayda ku ammaanay dadaalkooda waxaana si wada jira u ballan qaadeen inay mudnaan gaara sii doonaan horumarin doonaan xirfadaha ardayda noocan oo kale ah naafada ka ah waa taagan adeegaas marka aadaan usoo dhaweynaa marka xarumaha caafimaadka la joogo marka xafiisyada bulshada lagu adeegayo la joogo way taaganta baahidaas marka waa ballan qaada ardayna ka midna waa leeyahay weymo aniga waxaa aada ii soo jiidatay horta aabi hooyan ka fahma caawa marka midda soomaaliga ay soo jiidatay boqolkiiba boqol bes saana aaba inay noo tahay hooyadeen nugmadii lagu tilmaamo waxay tahay wax qaali ah
waxaa loo baahan yahay hal abuur waxaa loo baahan yahay waxa hadda naga maqan inaan garanaysaa soomaalidu ay hesho shaqa abuurka ku xiran marka taasna waa wax weyn oo soomaaliya ajendo weyn u ah annaguna insha allah hadduu ilaha qadara qayb baan ka nahay inaan kabno ka shaqayno lana shaqayno qof walba oo farsamada gacanta ama instituushannada barayfatka ah ama magaranaysa qof walba oo isxilqaamo inaan la shaqayno insha allah ugu dambeynta ayaa waxaa ka hadlay xiritaanka xafladan qalanjibinta ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada galmudug mudane cabdulqaadir sheekh xasan ismaaciil waxayaa si rasmiya ugu soo xeray xafladda qalanjibinta isagoona sheegay in ardadan ay u rajeynayaan mustaqbal wanaagsan taas wasaaradu ay ka qayb ka qaadanaysa laho marla xirfadaha dadka maqalkala iyo kuwa gacanta ku shaqaysantaba
wasaaraddu ilaa lix goobood ilaa shan goobood u asteysay gaalkacyo cadaado caabudwaaq dhuusamareeb iyo guracaal waxaa dhisan gaalkacyaa dhisan siduu hadda sheegay gudoomiye muuse waana shaqeysaa oo waa howlgashay kuwa kalena insha allah in la dhisi doona rajinaa wasaaradana waax gooniya oo madax bannaan ay leedahay oo dadka maqalka la iyo aragga laaba u qaabishan dadka marka ayada naftigeedu waxaan isleeyahay wasaaraddu kama kama marna oo il gooniya ku haysaa laakiin hadda- hadba tabarta meesha joogta aan la taan tallaabsanayna marka waan gaari doonaa inaan kofar gareenno baahiyaha dadka maqalka la iyo dadka aragga la
ardadan baratay xirfadaha galagadisan ayaa loo rajeynaya inay leeyihiin mustaqbal wanaagsan kaasoo ka qayb qaadanaya horumarinta deegaanka si ay wax u baraan dadka maqalka la iyo kuwa bartay cifdinta dumarka oo loogu baaqay inay ka shaqeeyaan si ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dhaqaalaha cashada galmudug ee dhuusmareeb